oo aada u weyn naloo dhiibay shaqo badana noola ka baahan yahay gobolkana uu maarata isheeg nabadgelyadiisa iyo sida loo hagaajin lahaa iyo horumarintiisa iyo kudubareedkiisa way waxaa dareenka daaniga iyo muuqdo oo taagan taasna way waxaan dareemahay sida loo horumarin laha looga bedeli lahaa sida hore hadda gobolka gobolka doonow adba waa la isugu yidha waxaana lagu saxayo o looga tashanaya sida gobolka loo habeyn lahaa maamuladiisana wax looga bedeli lahaa waana la sameeyey waana la bedelay maamulka gobolkana waa la dhisay kii degmooyinkana waxbaa laga taabtay degmooyinkana waxa weeye hadda waxaa loo horumariyey luuq iyo meesha baardheer iyo gardaar inta kalena waxaan rabnaa iyadana muddo kooban iyadana in lagu hogeenadayda gobolka ninka koowaad waxa weeye ninka la yidhaahdo waxa weeye waa taqaana waa nin aada iyo aad loo yaqaan waa ninka la yidhaahdo waxa weeye cabdiraxmaan cabdullaahi aadam waa ninka la yidhahdo bakaal aad ba ninka labaad waxa weeye ninka la yidhaahdo sheekh alkaad waa taqaana waa ninka afayeenka yaa lasun ahaan jiray hogeenada labadaas weeye haa degmooyinka aan galnay waxaa weeye degmada la yidhaahdo luuq waxaan umagacawnay bishaar aadan cabdikariim degmada gardaare waxaan umagacawnay ninka la yidhaahdo nuur sheekh maxamed buraale waxaa la yidhahdaa nuur cataa la yaqaan dadka aada ugu yaqaanaan degmada baar dheere waxaa loo magacaabay ninka la yidhaahda cadow nuur xasan marka guddoomiyaasha la magacaabay guddiyada la magacaabo degmooyinka saddexdaas amaarta ayaa u ah iyo guddoomiye ku-xigeenka degmada beled xaabo oo asna la bedelay oo lagu bedelay waa ninka hore nuur sheekh ahaan jiray nuur sheekh waa taqaan wuxuuna noqday guddiga gobolku ka mid noqday waxaa asna lagu bedelay maxamed iyo abuub faarax marka dikraatada madaxweyne ku-xigeenka kasoo baxday intaas yahay laguna bedelay loogana taabtay maamulada gobolka waxaa xigi doona ansixi doona horta maamulada dadka way isaga qaldantan uma maamulada dhisayo maamulada kumeel gaara waaye waana maamulada loogu talagalay inay soo diyaariyaan maamulada rasmiga ahaa ee kawnsilada degmooyinka sida caadada ahayd degmo walba waxaa la rabaa in odayaasha dhaqanka iyagoo lala tashanhayo laga soo diyaariyo koob iyo labaatan xibnood koob iyo labaatankaasna ay doortaan guddoomiyahooda iyo ku-xigeenadii ayna doortaan xibnihii gobolka uga qaybgal lah xibnaha gobolka markii la helo kadib ayna in ay sameeyaan xibnaha gobolka ay doortaan guddoomiyahoodii gobolka iyo ku-xigeenadoodii saasna uu gobolka ku yeesho maamul rasmi ah muddada marka maamulka kumeel gaarka hawsha iyadoo diyaarinhayo waa muddo saddex bilood weye raba in lasoo diyaariyo lana habeeyo konsoladaas marka maamulka maamulada marka hadda laga sameynayo degmooyinka jooga ama la sameynayo sida hadda baardheer oo kale ugu dambeysay degmooyinkan kale guddiyaa jiray shaqeynhaya guddiyadaasun baan hagaajinay waxa weye marka waxay soo diyaarinhayaan maamuladaas ayagana kumeel gaar wo waxayna soo diyaarinhayaan barnaamijka hadda aan kuu sharaxayo marka maamulka sidaas weye waan heli doonaa marka maamul rasmi ah insha allah oo maamulka gobolka u yeesho waxaan u gogol xaarayna oo guddigan asna gobolka loo sameeyo kumeel gaarkaana waxaa weeye in uu helo maamul rasmi ah inuu soo diyaariyo oo uu gobolka sida hadda ku jiro uu ka bedelo hagaajiyana maamulka iyo nidaamkiisi habeeyo marka barnaamijka anagana waa igmada saas weye wallahi taas dawladda shaqo fula ijo ballaan laakiin anagu barnaamijka hadda naloo diray waa muddo kooban weye ugu badnaan waxa weye waa lix bilood weye marka waxaan rabnaa inaan ku xilligaan kusoo diyaarinayna ku xiran tahay waan maarata isha hawsha sayidaan kusoo habeyn hadii laa yidhaahdo dhan walbana shaqada ka socotaa hadda kismaayona waa ka socotaa bualo insha allah gobolka shibada dhexoosna la qaban doono ka annagan way ka socotaa marka insha allahu waa waa waktiga annagan kusoo diyaarinay iyo dadaalka naga